waa hagaag kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada shabakada wararka qurbajoogga soomaalida ee somali diaspora news dot com dhegeystayaal waxa dhowaan caasimada dalka soomaaliya ee muqdisho booqasho ku tegay xubno sare oo ka tirsan xisbiga hiil qaran oo uu markaana ka mid ahaa profesor axmed ismaaciil samatar si aan uga ogaano safarka wax iyo weliba arrimaha siyaasadda ee geeska africa guud ahaan ayaanu profesorka khadka telefoonka kula xiriirnay profesor marka hore kusoo dhowo profesor axmed ugu horeyn bal safarkaa aad adiga iyo xubnaha ka tirsan hiil qaranba muqdisho ku tagteen bal waxa uu daaranaa iyo waxyaabihii aad halkaa kala kulanteen naga sii warbixin
waad mahadsan tahay waxaan salaamaya dee dadka soomaalida idin dhegeysanaya oon kusama ku salaamaya hadafka iyaga haddaanu nahay xisbiga hiil qaran oo ah islaamnimo iyo soomaalinimo dhab ah safarka iyagu wuxuu ahaa mid dheer waxaanu ahayn koob iyo toban qof oo ka tegay qurbaha south africa sweden holland united states finland meelo badan ka kala yimid ayaanu ahayn oo ku wada jira xisbiga hiil qaran oo da- ilaa leeda labiiyo labaatan jir ilaa toddobaatan jir iyo googood dad ah ayaanu ahayn oo aqoontooda ay kala duwan tahay qaar dhaksar a-aa qaar looyer a-aa kuwa professor a-aa sida anigoo kale kuwa businesska iyo biomisriga arrimahooda ku jira waanu ayaanu ahayn marka magaalada si wanaagsan baana noogu soo dhaweeyey khaasatan dadka iyaga ku jira dee xisbiga hiil qaran xafiis baanu ku leenahay weyn magaalada muqdisho marka dadkii xisbiga ku jira madaxdoodii ayaa si wanaagsan noo soo dhaweeyey markaanu magaalada nairob nairobi diyaaradda kasoo raacnay ee magaalada muqdisho aanimay deeqsinimadii soomaalida iyo marxabeyntii soomaalida lagu yaqaanayna way waalanamo waa lanoo muujiyey waxaanu soo aragnay way isku dhex jiraan wax aada looga qoomamoodo iyo dee wax lagu farxana way jiraan qoomamada waxaa kamid a magaaladii muqdisho ee ballaadhnayd oo meesha ugu dad badan degmooyinka soomaalidu adduunyadu meeshay joogaan oo malyoon iyo bar hadday ugu yar tahay ah oo wixii xooliyaalay amba wadooyin amba daaro ha noqdaan intooda badane ay burbureen oo burburkaasna laba meelood ka yimid intiisa badana ay ka timid dagaaladii bilaabmay dawladii maxamed siyaad barre markii ay sii daadanaysay ay sii burburaysay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii khaasatan iyo kod iyo sagaashankii fadixiisii iyo wixii ka dambeeyey labaatankii sanadood ee u dambeeyey lagu dagaalamayay dee burburkii wixii kasoo haray taas dhan bay khasaare weyn ka keentay waad ismoodaysa marka qaarkeed dadka magaalada ku dagaalamaysa oranaysa ma waxay u dagaalamayaan inay burburiyaan wax cadow uu leeyahay kale oo shisheeyihii ma oranaysin dadkana soomaaliya oo xoolo soomaaliyeed oo halkan lagu soo ururiyay sidaan u baabiinaya marka dhan waxaa usoo raaca dee wixii aan sidaa loo burburin waktigii baa u yimid oo dee daaraha iyo guryaha iyo wadooyinka haddii kolba aan laga shaqayn on dib loo cusboonaysiin dee roobka iyo dabaysha qura iyo cadceedda ayaa khasaare weyn gaarsiinaya oo dildillaacinaya labadaasa isugu biiray magaaladii markaa markaad eegto ugu yaraan boqolkiiba shan iyo sideetan sagaashan sidaasuu amba dilaac iyo burbur iyo wax gaboobay oo kala daatay ay ay tahay taasi waa wax laga naxo oo dee waa taybkii soomaaliyeed inteedii badneyd magaaladiigale sidaas ku noqday waxaa soo raacaana waxa weeye dadkii soomaaliyeed hadday ta hore tahay waxaan anigu af ingiriiska lagu yidhaaho material capital dadkii human capital dadkii soomaaliyeed ee magaalada degnaa ood arkayso darayada ka muuqata amba ha noqoto tugaajo tu cudur biyo xumi ha noqoto nabadgelya la-aan ha noqoto noloshii bini aadamka qofka caadigaa oo jirkooga aad ka garanayso darayada hay waxaad arkaysaa dee qofku markuu da da-diisu intay tahay kolba iyo dherarkii qofku intuu yahay labadaa marka la ego waxaad qiyaasi karaysaa qofka miisaankiisu markaa wuxuu noqon karaa marka dad badan oo da-dooda iyo dherarkooga ay ay aada uga hooseeya miisaankooga ayaad arkaysaa taasna waxa weye dee nafaqadii wixii ay cunayeen oo aada ugu yar amba dee aan ahayn mid hadday cunaana keenaysaa jir caafimaad qaba taa lafahanteeda maskaxdana markaa waxbay gaadsiinaysaa khaasatan markay caruurta noqoto malnutritionku dhibaato badan buu leeyahay taana waanu soo aragnay magaalada burburkeedii iyo dadka sidaa u baabeena waxaa markhaati kaaga noqonaya meelaha guryihii iyo aqaladii burburay iyo hodheeladii burburay oo gudahoogii ay ku nool yihiin dadka xoutiya oo soomaaliya oo magaalooyin kale iyo baadiyaha ka yimid oo intay soo qaateen marooyin yaryar iyo wax yar ay ka samaysteen meel yaroo ay seexdaan oo markay gelayaan ay gurguuranayaan ayaad ka arkaysa oo magaalada qaxooti badan sidaa uu ugu nool yahay magaalada xamar weyn ee hagta intii ugu da-weyneyd weeye magaalada ayaan tagnay ood arkaysa dee inay baaba'day oo dadkii ku noolaa badankoogu ay ka yaaceen inta kusoo hadhay ee magaalada deganaan jirtay xamarweyna oo tiradooda ay yartahay kaafisa wejigooga dhibaatada iyo tacabka iyo khasaaraha gaadhay markaa taasuna wax laga naxo ayay ahayd markaad eegto dee dadka noloshoodii magaalada sida ay tahay ta saddexaad ee aan aragnay waxa weeye oo weliba aniga aada indahayga iyo dhegahayga xagga dhegaha khaasatan aan aan ka aan aada iyo aada uga gartay wixii la odhan jiray dee dhaqankii soomaalida eeamba heesooyin ha noqoto gabayaa ha noqoto geeraar ha noqoto musigii la sameeyey ha noqoto buraanbur ha noqoto wixii riwaayadihii la dhigi jiray ha noqoto wixii arrimihii caynka ahaa intii aanu joognay wax halaalay waxaanu ka maqalnay may jirin waxaad moodaa magaaladuba inay noqotay meel xagga dhaqanka sidii saxaaroo kaleha desert ay noqotay ayaad moodaa oo xaggii fanka iyo suugaanta iyo waxaasna aada iyo aad ayay u qarsoomeen amba ay u daciifeen saddexdaas wax laga naxo ayay noqdeen iyo iyadoo dee dadkii wax ka warhaya oo dawlad la yidhaa oo ku dhex jirta oo dantooda eegeysa taana kumaanaan arag oo dawladdu iyo madaxdeedu meel bay ku oodan yihiin ciidamo shisheeyaha ay ku ilaaliyaan oo dadka laga ilaaliyo dadan ka eegto intaa waanu soo aragnay waa waxa laga naxayo waxaas iyo wadanku siduu noqday magaalada waan gartay dabcan waxaa lagu farxa waxa lagu farxa waxaanu soo aragnay dee dhalinyaro iyo dumar iyo rag waaweyn oonu la kulanay jaamicaddan anagu ka hadlay oo ilaa afar boqol oo qof in ku dhow laba boqol iyo waxaa lagu yiri saddex boqol iyo konton qof ay ay deg soo galeen oo maskaxdooda furan tahay oo doonaya inay waxbartaan oo su-aalaha ay kuweydiinayaan ay yihiin kuwa dee aada iyo aad ola yaabaso farsamadooda iyo intelligencekooga taana waanu soo aragnay oo dadkeeni may wada baabi-ine waxaad arkaysaa haddana iyadoo dhibaatooyinkaasi taasi dadka qaarkood inay nool yihiin oy doonayaan waxaan inay ka baxaan oy wado kala maraan oy wadankoodii dib u dhistaan oy sharafkii lasoo noqdaan wadanka gudihiisa iyo adduunyada marka sidaas ayuu ayuu safarka iyagu intii aan soo aragnay kasoo gaarsiinayna waan gartay a waa hagaag dabcan professor si loo hirgeliyo rajada siyaasadeed ee ururkiinina uu dabcan doonayo inuu hirgeliyo waxaa muhiima in la eego habka iyo hanaanka siyaasadeed ee kala guurka ah ee dalku iminka uu ku sugan yahay waxaana jira in lagu shaqaynayo ama la tiigsanayaba qodobo ku xusnaa wax loogu magac daray road map ama tubta nabadda ee markaa looga baxayo hanaanka kala guurka islamarkaana loogu gudbayo sidii dhidibada loogu taagi lahaa dowlad dhaba oo dalka ahna tah markaad eegto hanaankaasi sideebu ula jaan qaadayaa hamiga iyo waxqabadka hiil qaran iyo fikradda siyaasadeeda hiil qaran
ninka waxaa ugu horeysa waxa weeye horta in la fahmo dadkana dhegaysanayaana aydin dhegaysanayaana ay fahmaan annaka ujeedadu ma aha un dee waxa yaala un inaanu ka qayb qaadano hadday taa tahay dee waa inaanu u daynaa dadka horaba ugu soo jiray ee waxaan waday inay sidaa ku wadaan laakin dee taasu waa la arkay oo ummadda soomaalida ma khaarijinayso labaatan sanadood baa wax caynkaasa lasoo waday oo gunta hoose formulaheedu ay tahay four point five ama waxaan isku dayaynaa oo ujeedadeedu tahay mabda iyaguna uu kasoo horjeeda four point five inaanay ahayn wax socon kara oo dee waad arkaya halka ayna keentay dadkana dhegeysanayana way ogyihin waan gartay wax qabiil xun oo lasii sasarifay ku socdaa meel ma keenayo dadkana wuu sii kala qaybinayaa kartina halkaasaad ku iloobaysaa oo dee karti maaha waxa lagu socdaaye iyo qof xalaalahe waxa weeye ree hebel iyo xankaas marka ana waxaan rabnaa oo mabda ayagu yahay waxaa wadankan ka socday labaatankii sanadood intii aanu wax ka bedeli karno inaan ka bedelno oo aanu keenno vision iyo aragti kale oo dadka dhaqaajisa oo u soo celisa darannimadii u soo celisa dadkii isjeclaan jiray soomaaliyeed ee iscalman jiray soo celisa soo celisa cadaalad soo celisa karti soo celisa adduunyada sida looga doonanayo xaqa aynu ku neelnahay soo celisa adduunyadu xaqa ay nagu leedahay iyo dadka dariskii sida aynu waajibkaa uga soo baxayno dadkeena shaqa u hesha iyo caruurteena iyo dhalinyarada shaqa u hesho dhaqaalo soo dhista nabadgelyo soo dhista iskuuladii soo dhista caafimaadkii kasoo shaqaysa howlahaasaan doonayna anaku inaanu galno waan gartay marka marnaba diyaar uma nihin mana doonayno four point five un inaanu halkeedii soo fadhiisana anakuna oona four point five una qaacadeedii qaadano ha dee dadka ku jira taasi in loo daayaba wey hadday wax keenayaan Haddaba- waa la arki.
haddaba taa bedelkeeda four point five waa hanaankan een, qabaa'ilka soomaaliyeed ee saamiga een, een, een, mas-uuliyadeed ee dalka iyo kan mansabba ay ku qaybsadeen een, hab noocee oo ka duwan baad markaa een, een, een, ugu soo annagu bandhigaysaa waxaan rabnaa si dimuqraadinimo aan rabnaa oo qofkii soomaaligii one person one vote uu yahay Een, sidaasna way ahaan jirtay ee, wadanku wuu ahaan jiray Een, imika wadiga arkaya waxaa laga hadlayaa dhowr iyo labaatan wax gobol ku sheeg ah ya ayaa laga hadlayaa imika soddon kusii dhow Ee, de waxaasi wax caqliga geli karayana maaha xoolana looma hayo mana socon karayso waxaad waa ka riwaayad wey waxaad ka hadlaysaa Marka, maamul goboleedyada anigu waxaan rabnaa inaanu bedelno hadalka inaanu bedelno fikirka inaanu bedelno oo oo aan dib loogu soo noqdo dimuqraadinimo Eh, eh, maxaanku rahaaye qofka bini aadamka ee soomaaliga xaqu uleeyahay inuu inuu inuu fikradiisa dhiibto ayaanu rabnaa inaanu samayno Eh, lagu soo saaro dad eh, fikradaa aaminsan islaamnimada iyo soomaalinimada aaminsan oo qabiilkiina ka tallaabsaday gobol gobolka loo kala eh, loo kala socso iyo waxaana ka tallaabsaday xamaasadda caynkaas oo hasta in la abuuro weeye haddii kale wax laga qaban karaa wadankii ma jiro waan gartay okay en, professor en, en, haddii aan halkaa uga gudubno en, wixii aad muqdisho kusoo har- aragtay iyo eh, guud ahaan siyaasadda ka jirta en, en, koonfurta soomaaliya en, haddii aan iminka en, dhanka somaliland aan dhowr su-aalood kaa weydiiyo ugu horeyn en, somaliland en, muddo labaatan sano ah en, wacdiga ay ku nooshahay iyo fikirka aad ka qabto ee siyaasadeed en, waa mid macruufa oo ummaddu ay si wanaagsan en, ula socoto iminkase waxaa kusoo biiray saaxadda siyaasadda in een, gobolada daafaha somalilan ay ka bilaabato dhaqdhaqaaq een, maamul gaar ah in lagaga dhawaaqo oo s- een, awdal state lagaga dhawaaqay qurbaha een, shir dhowaan lagu qabtay taleex een, nah een, laga soo saaray go-aan ah in maamul goboleed isna la yidhaahdo khaatumo een, lagaga dhawaaqay oo saddex madaxweyne leh een, labaduba waxay sheegeen in ay ka shaqaynayaan midnimadii guud ee soomaaliyeed ay markaana soo celinayaan midnimadii soomaaliyeed een, haddii inta awdal state ku horeyno een, sidee baad u aragtaa een, in maamulkaa qurbaha lagaga dhawaaqay anigu eh, awdal state eh, dhawaaqaa soo baxay eh, amba khatima state dhawaaqaa soo baxay labada midna ma ogoli maxaad ku diidan tahay Eh, professor waxaanan u ogolayn waxa weeye kala qaybiska somalilandiga in haddana lasii kala furfuraa waxay sii xumaynaysaa oo ay sii fogeynaysaa un isticaylkii dadka ummadda soomaalida waqooyiga in sidaa la iskugu hayo waa lagama maarmaan ban anigu qaba Eh, laakiin dee dadka waqooyiga madaxda u ah ee hargeysa fadhiya iyagana maanta eh, waxaa hortaagan challenge cusub baa horyaala waxa weeye in gobolkaas sidii la iskugu hayn lahaa oo aan ahayn military iyo khasab ma noqonayso ee sidii la iskugu hayn lahaa fikradeedii la sii dheereeyo oo taasina ay ku xidhan tahay cadaalad la helo oo dhab ah oo meesha la wada leeyahay oo la wada maamulasanayo oo wax la wada leeyahay ay tahay cadaalad iyo karti gobolka lagu dhisayo oo lagu qurxinayo amba dee noloshii bini aadamka ee dhaqaale iyo aqoon iyo wadooyin iyo caafimaad bayac mushtari technologyga howlaha caynkaas ee la dhiso taasina waxay waqooyiga uga baahan tahay leadership hogaan ayay uga baahan tahay taala waa si wanaagsan marka maxaad u malaynaysaa iyada een een in een maamul goboleedyadaasi ay yidhaahdaan waxaanu ka shaqaynaynaa een midnimadii guud ee ee soomaalida maxay keeni kartaa dee waxa hadday hadday taa ku adkaystaan anigu waxba kama qaban laakiin dee taasi waa inay noqotaa dood ay hor dhigaan eh, dadka ay xukuma gobolka waqooyiga ee hargeysa jooga ay hor dhigaan oo ay la doodaan xaq bay uleeyihiin inay dood caynkaasa soo dhigaan oo yidhaahaan anagu waxaan rabnaa haddii aanu nahay dadkii de- go- deganaa goboladan degmooyinka somaliland ka tirsan doodaha caynkaasa inaynu bilowno oo dee laga wada doodo laysma khasbi karaya in laga wada doodo ay ay haddii la doodana dee afgarashaa suurto geli karaysa in la is afkarto oo si un la isku afkaro Mm.
laakiin gunta hoose anigu waxaan qabaa arrintu ma aha ha la go-o iyo yaan la go-in ha la taga iyo yaan la tegin waxaan qabaa inay tahay cadaalad iyo karti meel walbana labadaa criteria ayaa soomaali horyaala cadaalad lagu dhaqmo iyo karti eh, la keeno howlkaraannimo la keeno oo weliba khaasatan xagga hogaanka labadaa haddii laga adkaado amba magaalo yar ha noqoto amba district ha noqoto amba gobol ha noqoto amba jamhuuriyaddii ballaadheer ha noqotee waa laga adkaan cadowga ummadda soomaalidu ay leedahay ee faqriga iyo iyo gaajada iyo cudurka iyo aqoon darada iyo kala daasa waa laga adkaan labadaasi hadii laga jawaabta laga keeni waayo cadaalad iyo karti hadii la keeni waayo wax alla wax hagaagayaa ma ma jirto magaalooyinkaasii furfurmi oo kala xidhmi oran doonta daantaasi aanay daanta kale la hadli doonin oo nacdiinkaa sii fogaan doona waa si wanaagsan haddii aan taa uga gudubno bishan inagu soo fool lahay february dowladda dalka britain oo ka mid ahayd gumaystayaashii soomaalida in ay ra-iisul wasaaraheedu mr cameron ku dhawaaqay in shir soomaaliyeed oo ballaaran halkaa lagu qaban doono intaynan u gudagelin qodobada iyo waxyaabaha lagu jexjeexi doono shirkaa bal fikirkaaga iyo kahayl qaran bal dhegeystayaasha la wadaag ee ku wajahan shirkaa
waad mahadsan tahay horta anaku haddii aanu hiil qaranna waxaanu iska dhaadhicinay beri hore imikana dadka idin dhegeysanaya aan u sheegayna wax dibadda lagugu kariyo oo wadan kale oo shisheeyo kolba intuu kuu yaro yidhaaho anigaa isku kuu karinaya kaalaya oo ciday doonaan kolkaa iyagoo ay u yeedhaan waa waxa halkaa ina dhigabay maanta kamid in dad kale had iyo jeer ay ku taliyaan oo nacasnimada ugu weyne maanta soomaali haysataa waxa weye meeshaad martaba dadka odhanayaan yaa inoo qabanaya shir amba maxaan ku dhahay dawladahan kale maraykanku maxaa inoo qaban oo ingiriisku muxuu inoo qaban oo tayaanigu muxuu inoo qaban oo masar maxaa inoo qaban oo european unionka ethoopia maxaa inoo qaban oo waxaasun lagu hadlo waxaasi waa waxa ina baabiye saqajaanka caynkaas ee in gacanta uun lahoos dhigso dad kale marka anagu haddaanu hiil qarinay mabda iyagu wuxuu ka bilaabmayaa wixii soomaalidii odhan jirtay maantana loo baahan yahay oo ah ifkaa wax u qabso adigu waa inaad intaad jeebkaaga lacagtaada kala soo baxdo waktiga aad qabsato meesha lagu kulmayo aad qabsato dadka imanaya aad kasoo shaqayso oo soomaaliya oo iyagu markaa ay meel wada wada dhigtaan ilaa la helo arrin caynkaas waxaynu noqonaynaa dad meel kalba meel kale looga taliyo af ingiriisiga waxaa lagu yidhaahaa neo colonial waa gumaysi cusub oo kale inakuna waaynu u barano sadaqada gacantaa sidaa usoo baxsan iyaynu noqona marka anaku haddaanu nahay hil qaran dee waa la eegay ingiriisku wuxuu keeno dad daawada oo waxaa isha ku qabtana waanu diran oo waftiyo indhaha ku qabta laakiin anaku inaanu ka qayb galno uma baahnin annaka hawsheedi waxa weeye iskaa wax u qabso inay soomaali is urursato inay tiladeedii keento inay xoolaheedii keento inay halkaa kala soo baxdo ra'yi cusub oo wadankii lagu wado iyo dadkii wadiba waan gartay markaa inta aad ka warhayso shirkaasi muxuu daaran yahay hadafka laga leeyahayse faa'iide iyo khasaaro keebuu u yeelan karaa soomaalida de anu waxaan qabnaa shirkaasi inaanu ka duwanaanayn shirarkii hore kuwii hore ee wadamada ajnabigu ay noo qabanayeen inaanu sidaa uga duwanaanayn waxaa laga yaabaa meelaha yaryar inay waxoogaa ka duwanaan laakiin ma qabo anigu mar haddaanay ahayn waxay soomaali abuuratay haddaanay ahayn wayna soo martay labaatan sanadood iyo in ka badan bayna soo martay mar haddaanay ahayn waxay soomaaliya abuuratay oo iyadu ra'yiga dejisatay waxaa la iskugu imanayo sida la iskugu imanayo waxa laga filayo dadka kasoo qaybinaya haddaanay ahayn dee dad kalaa wata waxay dad kala wataana waa kuwaalkaana dhigaan ku celiyo waxaana dhig marka anigu iskuma hawlna haddaanu nahay hiil qaran london waxa ka socda oo wasiirkii dibadda ingiriisku muxuu yidhi wasiirkii wadamada soo koraya uqaybsanaa muxuu yidhi ra-iisul wasaarihii ingiriisku muxuu yidhi waxaa iskuma hawlno waxaanu isku hawlnaa war yaa soomaaliyaynu urursanaa yaa soomaaliya ayna raaci kara yaa soomaaliyahe garabkaan isqabsanaa oo taariikh cusub aan wada dhigano oo hawl cusub aan wada dhigano taasanu anaku u jeednaa mabda ayaguna waa iskaa wax u qabso waan gartay laakiin professor ma moodaa mabda-iina iyo hadafka inta aada iminka nala wadaagtay inaad moodo in xilligan iminka la joogo iyo mabda-aasi aanay marka la eego suurtagalnimadiisa isyaro waafaqeyn iminka ma lagu jiraa mase taagan tahay marxalad aad ay soomaaliya intay isku timaado iyadoo ay shir ku samaysan karaysa baad umalaynaysaa hadday maanta iman weydo dee goorma imanaysa wato waa in sii kala fogaado oo lasii kala fogaado soo noqon mayso wato adigan arkayo lagu leeyahay waxay ku dhowdahay soddon gobol oo waxaan dee jirina riwaayadda ee soddon gobol oo groub yarba intay meel isku hadlaan madaxweyneanu wadanaba gobolka hebel baa lana yidhaahaa so adiga arkayo ma ma taa un baa la sugayaa marka haddii halkay ku dhamaanaysa haddii aan wax kale laga horkeeni marka waktiga la joogaa waa wakti bisil baan anaku qabnaa oonu aaminsannahay ummadda soomaalidu hadday sidaa u toosto oo hadaf cusub iyo vision cusub la helo iyo dad karti la yimaado oo daacada in ummadda soomaalida inteeda badanna ay dhaqaaqaysaan lagu qabaa ina bacda alcusri yusra ayaa la yidhaha xagga diinteena waan gartay aad iyo aad baa umahadsan tahay profesor axmed wakti badan baan kaa qaatay runtii laakiin waad mahadsan tahay waan okay